magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa lagu qabtay mashruuca furi walaalka oo suuman ka ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan siddeetan qoys oo isugu jiro agoonley iyo danyar waxaa iska kaashaday deeqdaasi walaalaha muxsiniinta ee ku kulma ardaaga xiinaha ee club house iyo madaxa hay-adda somah tufaax maxamuud sayid afurka loo qeybiya ayaa isugu jiray raajinka noocyadiisa kala duwan waxaana looga faa'iideeyey qosaskii mudnaa oo gaaraya ilaa siddeetan qoys deeqda ayaa jaaliyadda muxsiniinta waxay u soo wakiisheen sacdiya cabdulaahi jeeto oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada danta yar waxaana deeqdaas ay u qaybisay dad isugu jiray agoon iyo kuwa danyara dadkii danyarta ahaa iyo agoontii loo qeybiyey afurkaasi ayaa waxaa ay dadka muxsiniinta ee sadaqadaas soo baxsad uga mahad celiyeen uguna duceeyeen in beddel kheyr qabo uu siiyo halkii ay ka soo bixiyeen deeqdaasi allow mahad allow mahad waxaan haysanaa maanta orxadeed timir bariis sokor buur saliid maasha allah jasaakallaahu kheyr maasha allah tabaaraka allah alxamdulilaah ilaahu soonkan soonkiis allahna gaarsiiyo ilaahu kheyrkan allahna waafajiyo adukan kheyrkan allahna siiyo meyd ka soo bixisaan beddel kheyr qabo allahnii wadageliyo qofkaanii waramood qof oo indha qabta ma aha oon masaakin ah aliyoo rasuul u baahanta ummadaan dhan nin oo maanta orxadad ilmuyatiin haas ilmuraja haas ilmu awoon haas iyo kalmid yahaan waan la iibsannahay sadaqada niinsoo dhiibteen ehelkiisoo dhiibi walaalaha jaalidda oo aruureen darajadiyo umrisho kor allah ka dhigo muraajo allah sahlo muraajo midhow allah ku siiyo yadiyo idul baraka yadiyo idul culaa anigu waa boos ano alxamdulilah inteegu bilaabat lahayn raashigana siideen raashigana siideen alxamdulilah baraka iimaan ilaahay muraadka allah sahlo dhulka ku ducayna samaawaadka allah ku aqbalo aamiin taani aamiin malaa'igba allah wada kulmiyo kulli muraadana muraadana muraad muslimiinba allah sahlo fi dunya walaakhira dhanka kale sacdiye cabdulaahi jeyte oo loo soo wakiisha deeqda ayaa faahfaahin ka bixisa halka ay ka timid deeqda loo soo wakiishay maanta ay tahay maalintii saddexaad ee bisha rabadaan siddeetankii qoys waan gaarsiinay sadaqadii lixdan ka mid ay ahaayeen agoon iyo dad naafaha isugu jireen labaatanna ay ahaayeen dad masaakiina waan gaarsiinay sadaqadaas ayna soo gaarsiiyeen hay-adda samo iyo club houseka xinna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sadaqadiina waan gaarsiinay waan u mahad celinaynaa dadka ku midaysan club houseka xinna ardaaga club houseka xinna tiimka ku midaysan iyo hay-adda samo gabadha wado walaashay waxaan leeyahay waan gaarsiiyey sadaqadaas soo dhiib